maamulka khaatumo iyo isimada golaha dhexe khaatumo iyo dhammaan bulsho weynta reer khaatumo waxay yidhaahdeen ka qaybgeli mayno dowrkan doorashada puntland waxaanu nahay maamul gaar oo curdina iyaguna waxaa taageeray isimada reer puntland musharaxiinta iyo siyaasiyiinta reer puntlandba waa taageereen laakiin arrinta waxa ku dheggan oo horena uu taageeray maamulka khaatumo madaxweyne saciid cabdilaahi duna wakhtigu ka dhammaanayo waxaana uu ka leeyahay imka inuu ku dhego waa dana siyaasadeed iyo inuu rabo mar labaad inuu kursiga ku soo noqdo oo dad aan soo marin boroseeskii cuqaasha iyo isimada inuu suuqa ka qorto oo uu doon inu doorasho ku galo haddii la rabo in toddobiy tobanka oo ay soo noqdaan waxay ahayd dadka ay matalayaan masiirkooda marka ay ku xidhan yihiineen reer khaatumo in la weyddiiyo markaa ninka ka imanaya khaatuma toddobiyo toban ka imanaya dastuurkii puntland bay ku dhaaranayaan taamiinis khaatuma waa puntland marka la gaadho uu liiska soo saaro markaasaan wax ka odhan karaynaa laakiin imminka baaqiyadaa faraha badan ee dal iyo dibadba ka yimi inuu ixtiraamo weeye wuxuu wadaanaa waa fawdo iyo sharci darro madaxweyne ku-xigeenkiina maanta soo saaray warqad uu leeyahy reer khaatumaha loo daayo go'aankooda go'aankii isagu markaa taageeray saciid cabdilaahi deni uu yidhi maamulka waa ku taageersanaya inay qaataan masiirkooda ma aha inuu markaa dabafurto ku sameeyo alif waxbuu leeyahay iyo maleba isagaa laga haya khaatuma waa maamulna isagaa laga haya maamulna ma haysa balmudun isagu waa ku ekaan